الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف بسم الله الرحمن الرحيم kitaab اlxuduudi kitaabkii xuduudda lagu sheegay weeye wa fiihi sabcatu abwaabin wa khaatimatun waxaa dhexdiisaa toddoba baab iyo khaatimo waa juskii saddexaad bilowgiisa min kitaab itaaj albaab alawal baabka ugu horeeya fi tarhiibi min alqatli wuxuu baabu yahay iska cabsigelin la iscabsigelinayo dilka xaggiis in wax la dilo iyo wamaa yuujibulxadda xadda waxa waajibinaya xuduud marka xagga sharciga waxa weeyaan cuquuba muqadara waa ciqaab lagu dulqadaray qofka dembaabay dushiisa waxaa qofka loo ciqaabayaa waxa weeye oo loo qisaasaya oo gacanta loo gelinaya oo jeedalka loogu dhufanaya oo waxyaalaha lamidkaa loogu samaynaya in macnaha naftu sajroonto inay noolaato in arwaaxda iyo nafaha kale la ilaaliyo maalka in la ilaaliyo acraadda in la ilaaliyo cirdiga oo qofkii ogaado hadduu wax dilo in la dilayo ama hadduu sinaysto in la rajminayo ama hadduu waxado in gacanta la goynayo isagii waa ka haraya markau ka harana dadkii kalena waa nabadgelaya qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi waman yaqtul mu'minan mu'min qofkii dila mutacamidan xaala u kasayo fa jazaa'uhu kaa qaatilka abaalkiisu jahannamo weeyaan khaalidan xaaluu yahay mid ku waaraya fiiha fii jahannama jahannamo dhexdeedau ku waaraya waqadiba allaahu ilaahayna waa u carooday calayhi dushiisa kaa muuminka dilay waa wax tiro badan maanta walacanahu walacanahu ilaahay wuuna lacnaday waacadda wuxuu u diyaariyey u darbay ilaahay lahu kaas wax dilay cadaaban cadaab cadaabkaasoo cadiiman weyn meesha waa goodigii ugu darnaa waa waciid shadiida qofka kas wax u dilay loo goodiyey ciqaabaha tiro badan oo aan ummadda kale layskugu darin ayaa isaga layskugu dara marka waxaa la yidhi khaalidan fiihaa wuu ku waaraya culimmadu waxay leeyihiin badankoodu ibnu cabbaas markii laga reebo inta kale alkhuluud waxaa looga jeedaa duululmugsi muddo badan oo dheer ayuu meeshaas ku jiraya ibnu cabbaas isagu wuxuu leeyahay weligii ha ku jiro waa ku jiraya waa qofka aan dilka xallishan marka culimmadu saa isku hayaan ibnu cabbaas iyo inta kale ay yihiin ama haddii qofku xallishado oo qofka dhiiggiisa bannayso xaaraamta ka ahaa taa culimmado dhan waa isku waafaqsan yihiin itifaaq weeyaan naarta inuu ku waarayo maxaa yeele waa qof gaaloobay weeyaan kufri buu la yimi marka qof mu'mina oo la dilo ama dilkiisa lug lagu yeesho ama aad qalbiga ka jeceshahay kuwa dadka laynaya yaa dhibaato culus bay keenaysaa dembigaa la qaybsanaysaa ibnu cabbaas wuxuu leeyahay weligiiba ha toobad keeno wax weligiiba waxuu doona ha sameeyo waynu gaari doonaa wax toobaa male buu leeyahay khilaafka ibnu cabbaasna culimmada waxay dhahay khilaaf sakhiran oo dhow maaha khilaaf weyn oo culimmada cabsi weyn ku hayo wey sababtoo ah waa turjumaan alqur-aan waa nin looga dambeeyo qur-aanka iyo macaanidiisa aayaadkana waa arki doontaa siduu uga jawaabo can cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa tuqtalu nafsu naf lama dilo dulman dulmi ilaa haddii naf dulmi loo dilo kaana cala bni aadam aadam wiilkiisii alawali oo horreeyey waxaa dushiisa ahaanaya kaanadan waa iska kaana ziyaada kiflu nasiib baa ahaanaya min damihaa dhiiggeeda tan la dilay dhiiggeeda dembiga ka xasilay in aadankii hore baa qayb ku leh li'annahu in aadankaa hore kaana waxau ahaa awala man qofkii ugu horreeya sanna jireeyey alqatla dilid ayuu jireeyey waa jidayn bimacnaa sanna in aadankaas hore waa qaabiil waa kii walaalkii dilay haabiil fadawacat lahu nafsuhu qatla akhiih naftiisaa u qurxisay inuu walaalkii dilo faqatalahu waa dilay fa asbaxa min alkhaasiriin qayb weyn buu qof kasta oo la dilo adduunka oo dulmi loo dilo ku yeelanaya ilaa isagaa wax wax dilo ugu horey ilaa waddo xun buu jideeyey wacanhu an inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu awalu maa shay kan ugu horeeya yuqdaa bayna naasi dadka dhexdooda la kala xukumaayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada fi dimaa'i dhiigagga dhexdooda ayuu ahaado dhiigagga la daariyey wax miiska lasoo saaro ugu horeeyo la kala xukumo dhiiggii la kala galaa ugu horaynayo waxaas hadda tirada ka batoo la islaynayo caalamka oo dhan dilku ka socdo waxa koowaad oo la qabanayo dilkaasi noqonaysa qof kasta iyo kow dilay waxaa la wada waayayo wax wada laayey mid la waayayo male qiyaamada war maxaa ku dishay iswaayi mayaan labadii kii la dilay hadda iyo kii wax dilay iswaayi mayaan waa isku soo dhegaya war maxaa igu dishay ilaahay weydii wuxuu igu dilay waa gaaraynaa wa fii riwaayatin awalu maa yuxaasabu bihi alcabd addoonka wax lagu xisaabiyo maxa ugu horeeyaaya asalaatu weeyaan waa xagga cibaadada rabbi wa awalu maa yuqdaa bayna naasi dadka dhexdooda waxa ugu horeeya oo lagu kala xukumana fi dimaa'i dhiigagga dhexdooda ayay ahaatay rawaahu alkhamsatu ilaa abaa daawuud marka diinta madaxeeda waa salaada waxa ugu horeeya la weydiinayo wey xagga xuquuqda addoommadana dilka weeyaan ilaa bacda shirki wax ka weyn dilka ma jiraan waa dembi culus can ibni cumar radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu laa yazaalu lmu'minu qofka muuminkaa ka zuuli mayo fii fusxatin inuu ku sugan yahay fusxo iyo waasac min diinihi diintiisa diintiisa inuu waasac kaga sugan yahay qofku muuminkaa ka zuuli maayo maa lam yusib intausan nasiibin daman xaraaman dhiig xaaraama intausan dhiig xaaraana daadin qofku diintiisa waasac buu kaga sugan yahay maalintuu dhiig xaaraana daadiyo xiriiri buu gelaya tawbadiisa iyo cibaadadiisa iyo noloshiisa iyo wixiisoo dhan ciriiri bay gelayaan rawahu albukhaariyo wa abu daawuud aluu leeyahy qofku wuxuu ka dhigan yahay qofka dhabarkiisu fudud yahayoo culays aan wadin oo kale hadduusan wax dilin hadduu wax dilo oo kas wax u dilo oo dhig xaaraana daadiyo waxau noqonayaa wax dusha laga saaray wuxuusan qaadi karin oo kale habsaday wax lagu raray usan qaadi karin dhaqaaqi waay waa halaagsamayaa wey ciriiri buu gelayaa qofku waliabi daawuuda waannasayi kullu dembin dembi dhammaantiis casa allahu ilaahay xaqiiqa wuxuu ku yahay an yakfirahu inuu dhaafo ilaa man qof mooyaane maanta dhintay mushrikan xaalo yahay aw amase mu'minun mooyaane oo qatala dilay mu'minan mu'min kale mutacamidan kas mu'min dilay mu'min kale dad mu'miniin oo islaynaya kas u dilay labadaas lama dhaafayaa lagu leeyay ilaa waxa weeyaan dembi kasta in la dhaafaa la reejeynaya ilaa dilka iyo shirkiga mooyaane waa waxyaalaha hadda waxa weeyaan aad dilkaas u badan yahay walitirmidiyi waannasa-iy lazawaalu dunyaa adduunyada oo dhan oo zuusha ahwanu cala allahi ayaa ilaahay uga fudayd badan dushiisa min qatli rajulin nin dilidiis ninkaasoo muslimin muslima qatli rajul bimacnaa qatli shaksin nin iyo rag dumar iyo rag waxu doona ha noqdo qof mu'mina oo la dilo muslima iyo adduunkan a ujeedaan oo awooddaas iyo baaxadda ay tiro badnaanshahaa leh oo hal mar la garaabogediyo la kharaabiyo yaa oo la waayo adduunka o dhan iyo hal qof oo mu'min oo la dilo xaqdarre lagu dilo ilaahay agtiisa waxaa fudud adduunka o dhan oo kharaabaha qofka mu'minkaa oo la dilayo waa arrin culus wey ummaddii ma garanaysaa halaag loogu talagalay unbaa dilku ku bataa iyo dhibaatada can abi hurayrata weli tirmidiyi waxa uu ahaaday low anna ahla samaa'i cirka ehelkiis xagga kore ummadda degan khalqiga jira wa ahlal ardo dhulka ehelkiisu ishtarakuu hadday wadaagsadaan fii dami mu'minin qof mu'mina dhiiggiis oo ay tala ku wada gaaraan inay dilaan laakabbahum allahu ilaahay baa weji weji ugu tuuraaya fi naari naarta madax madax iyo weji weji baa naarta loogu tuuraayo hadday wadaagtadaanba haddii marka faman caana cala alqatl qofkii ugu kaalmeeyey wax dilid qof wax dilaya u kaalmey biirshaadin waa ku hanuuniyey war halkaasuu joogaayo wakaas bay abaawadilba ba yidhi isagaa marka hore fikradda lahaa aw ixdaari aalah ama qalabkii iyo tacabkiiba u keen wax lagu dili lahaa ama kow ku carari lahaa aw naxwihima fa xukmuhu kalqaatili kii wax dilay buu la mid kii wax dilay wuxuu yidhi fi lqisaasi fi dunya waalciqaabi fi laakhira qisaasta adduunka waa iskaga mid aakhirana dembiga waa iskaga mid marka masaladaas qisaasta adduunka inay iskaga mid yihiin anaa waxa weeyaan waxa la leeyahay iskaga mid maaho dee qofka isagu ficilka la baashiray baa qisaas lagu yeelanaya kan iskala socday kan fikradda wax ku lahaa waxaa loo badan yahay inuusan qisaasta la lahayn aakhira laakiin dembiga waa wada leeyihi masaladaasaasaa la soconaysa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu man taradaa min jabalin buur qofkii iska soo tuuro ka soo hantaroorsada buur waxaa looga jira meelun dheer buu iska soo tuur dad baa intay macnaha dabaqyo iyo meelo fuuraan bay iska soo tuuraanoo dhulka isku dhuftaan qofkii meel sare iska soo tuura oo faqatala nafsahu naftiisa dila fa huwa qofkaasi fii naari jahannama xaala u ahaaday yataraddaa kii ku hantaroorsanayo weeyaan fiihi jahannamo dhexdeed jahannamo dhexdeeda unbuu qofkaas intaas sii dilindilloonaya ilaa meel laga soo dilindilooda isagaa iska soo tuuray khaalidan xaalaya midku waaraya mukhalladan laguna waarinayo fiihaa jahannamo dhexdeeda abadan weligeed waa lagu waarinaya meel murtaficu iska soo tuur inuu dhinto unbuu doonaya sidaas baa lagu abaalmariyay aljiza min jinsi alcamal wuxuu sameeyey wax la mida lagu abaalmarinayaayo jahanamo dhexdeeda hadba meel dheer iska tuuraya maa intaasaas u dilindilloonaya isagoo naar ku jira waana ku waaraya waman taxasaa sunman sun qofkii ka bada wax sun ah waxay toonto ha noqoto faqatala nafsahu naftiisa dila fa sumuhu sumtiisii fii yadihi gacantiisay ahaatay yataxasaahu xaaluu kabkabanayo sunta oo gacanta ugu jidha ayuu kabkabanaya fii naari jahannama jahannama naarteeda dhexdeeda khaalidan xaalaya midku waaraya mukhalladan laguna waarinayo fiiha jahannama dhexdeeda aabadan weligeed isaguna halkaas ku jira sun waa wax dareera ah oo macnaha la cabo qofkii cabbaha waa ku dhimanaya waxaa hadda looga jeedaa wax kasta oo la cuno ama la cabo oo sun ah wax sun ah buu cabbaa qofkaas sidaasaa ku dhacaysa balaayadaa uu cabayo suntaa iyo daraagaysa waxaas jahanabaa cadaab iyadoo ah buu ku cabcabaya dad badan baa sunta caba marka alla iska ilaaliya waman qatala nafsahu naftiisa qofkii ku dila bixadiidatin bir fa xadiidatu birtiisii fii yadihi gacantiisay ahaatay yaja-u bihaa waa ku wareemayaa waa ku mudayaayo waa ku durayaayo waa ku dhaawacayaa fii badni calooshiisa ayuu saa ugu mudayaa birtii oo macnaa isku dilay fii naari jahannama jahannama naarteeda dhexdeeda khaalidan xaalow ku waarayo mukhalladan laguna waarinayo fiiha jahannama abadan abad alaabidiin weligeed wey rawahu larbaca sakiin iyo seef iyo toorre iyo waxbo isku dhuftay xabadoo isku dhuftay sidaa isdilay weligii sidaasaa ku soconaysa qof kastaa wuxuu adduunka isku dilo qofkii isdila aakhiro isku dildilaya waaya qofkii qof qofkii naftiisa dilay wixii uu isku dilay baa lagu cadaabaya qofkii qof kale dilay maxaa umalaynaysaa marka naftiisii baaba loo haystaa naf kale waa baaba oole isna sidaasuu isku dilaya cadaabkaasaa ku soconaya wey marka qofka isdilaya oo isaga naftii ilaahay siiyey ma garanaysaa sabab iskugu noqonaya inuu isdilo wuxuu isku dilay unbuu aakhirana isku dilaya noocay doontaba ha noqoto oo xadiis ay loo derishadu ka mid yahay inaan la isdili karin qofka ayuu ka mid yahay xadiidkan wa canhu can inabiy sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi nabigu ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaati toddobada dembiye u xalaaga qaaluu waxay dhahen yaa rasuula allah wamaa huna maxay yihiin qaala wuxuu yidhi ashirku billaah ilaahayo loo sharigiyo iyo wasixru sixirkii wey wa qatlu nafs naftii oo la dilo weeyaan allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay oo xarimay dilkeeda ilaa bilxaq in lagu dilo mooyaan wa aklu ribaa ribada oo la cuno weeyaan wa aklu maallalyatiimi agoonta maalkeeda oo la cuno weeyaan watawallii yooma zaxf maalinka guurguuradka gaalada jilibka loo as maalintaa oo la jeensado oo dhabarka la duwo weeyaan wa qadfu almuxsanaat gabdhaha dhowrsoon oo la qadfo weeyaan alkhaafilaat xumaanta halmaansan iyo ceebta almu'minaat alla ya rasuulna rumaysan gabdhahaasoo la qadfo weeyaan gabdhaha mu'minaadka zine iyo xumaan iyo balaayo lagu sheego gabdhahoona waa gabdha waxaasba halmaansanoo aan shaqaba ku lahayn waxaana waa dembiye tiro badan hadda sixirku waa badan yahay ribadaani waa badan tahay dilku waa badan yahay xoolaha agoontu waa sidoo kale waa waxyaalo tiro badan weeyaan waa dembiyada kuwa ugu waaweyn waa in laga taxadiro la iska ilaaliyo can ibni cabaasin rawahu lhamsati latirmidi can ibni cabaasin radi allahu canhuma can inabiy sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu abqadu nnaas dadka kan loogu carab badan yahay ila allahi ilaahay xaggiisa halaatatun waa saddex qolo macnaha saddex shaksi maaha waa saddex sinfi saddex kooxood wey kow mulxidun mid iishay filxarami xaramka dhexdiisa xaramkii isagoo jooga ayuu iilanayaa xaqiibuu ka iilanaya baatil baa u iilanaya macaasiya dembibuu la imaanaya marka labaad jeer buu dembaabo marna ilaahay buu ka gelaya marna xaramkii oo dembiga la rabay in laga ilaaliyo ayuu dembi kula dhex imaanaya kaasi waa mid kan labaad wa mubtaqin mid dalbaya weeye fil islaami islaamnimada dhexdeeda wuxuu dalbayaa sunnata aljaahiliyati caadata aljaahiliyati jaahiliga caadadoodii iyo dhaqankoodii ayuu islaamka dhexdiisa raadinaya islaamkiibuu ku jira dhaqankii jaahiliga haa kahaanimadii iyo nayaaxaqayladii iyo waxyaalihii jaahiliga buu raadraadinaya waa labo midka saddexaad waa mutalibu dam imri'in qof dhiiggiis kan dalbaya weeyaan bikayri xaqin xaq la-aanna ku dalbaya liyuhariiqa inuu daadiyo un damahu dhiiggiis qof qof intaa raadinayo inuu dilo daba taagan muxuu u raadinayaa bikayri xaqi sababtu u raadinaya waa maxay liyuhariiqa damahu dhiiggiis inuu daadiyo wey ujeedadiisu waa inuu nafta ka qaado dhiigga ka daasho ha qof buu iska daba taagan yahay intaa shirqool iyo dhib iyo dil buu u taagan yahay dan kale ma leh wuxuu ka wato ma leh waa xaqdar waa waa un dhiiggiisa daadin waa un isaga nafta u qoos kaasna waa waa saddexdaa qolo waa saddexda qolo oo ilaahay agtiisa loogu cara badan yahay rawahu albukhaariyu wa canhu can nabi sala alla alay wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa yazni alcabdu addoonku ma zinaysto xiina yazni markuu zinaysanayo wahuwa mu'min isagoo mu'mina walaa yasriqu maxado xiina yasriqu markuu xadayo wahuwa mu'min isagoo mu'mina walaa yashrabu ma cabo khamrada xiina yashrabu markuu khamrada iska dhamayo walxaal huwa mu'min isagoo mu'mina markuu khamrada cabayo mu'min ma markuu xadayo mu'min ma markuu wax dilahayo markuu zinaysanayo mu'min ma walaa yaqtulu wax ma dilo markuu wax dilayo huwa mu'min isagoo mu'min dee waxaa lagu leeyahay iimaanku waa sharaf waxyaalahaanna waa dembiye xunxun shay sharafaya shay xun isku meel iskuguma imaan karaan zaada abu hurayra fii riwaayati wuxuu ziyaadiyey lihaada u weriyey watawbatu towbaduna macruudatun bacdu intaa ka bacdi waa loo bandhiga hadduu toobad keenayo toobaddu waa furanta rawaahu lhams markaa nimankaani mu'miniinba maaha markay dembigan ku jiraan ee waa gaalo iyagoo og inay xaaraan tahay hadday inta sameeyaan xallishadaan waa noo bannaan tahay khamrada inaan cabno oo ka ganacsanno waa noo bannaan tahay bay dheheen waa lagu gaaloobaya dilkaa noo bannaan bay dheheen dhiiggii islaamka xallishadeen waa lagu gaaloobaya zinadii bay xallishadeen waa lagu gaaloobaya waxaasoo dhan ama marka ay ficilka samaynayaan iimaanka waa laga qaadaya intay waxaa ku dhex jiraan hadday iimaanka usoo noqdaan iimaanku waa loo soo celinaya haddii kalena sidaas ogati toobaddii intaa kabacdi waa loo soo bandhigaya hadduu toobad keenayo ilaa qofku naftu ka dhacayso ama qoraxda halkaa ka soo baxayso toobaddu waa furanta xadiidka jumhuurta wata ibnu cabbaas axaadiista ay ku dul daliishanayaan buu ka mid yahayo qaatilka in toobaddu macnaha u furanta wasuila ibnu cabbaas baa la weydiiyey waa kanaa radiallahu canhuma caman axad qatala dilay muuminan muumin mutacamidan xaaluu ki u kaseeyey qof buu ka sudilay ibnu cabbaas oo ka war ha dilee uma taaba waa toobad keenay wahtadaa wahanune saajidkuu galay waa toobad keenay waa waa isdhiibay ninkaa ka waran baa lay lama weydiin xataa nin inta inta wax dilay aan toobad keeninoo ama dilkii sii wada ama isqariyey waxaa la yidhi isagoo toobad keenay ka waran waxna dilay fa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas wa anaa seebay low isaga ugu ahaatay bitoobati toobo toobad male buu yidhi samictu nabiyakum nabigiinni baan ka maqlay sal alla alay slam yaquulu xaalu leeyaha nebigu yeji-u waxaa imaanaya almaqtuulu kii la dilay mutacalliqan xaalaya mid ku dhegan bilqaatili kii dilay kii dilay buu saa ugu dheganya waxa dad intay islaayeen iswaayimayaan hebel yaa dilay lama yaqaan a la waayimaayo saas ugu dheganya nab tashkabu xaalay burqanayso awdaajuhu ayaa burqanaya halbowlayaashii daban dhig meelaha halbowlayaasha xididada dhiigku qaado kii la dilay qiyaamo markii la tago halbowlayaashii baa iska burqanaya dhig saa u sii daynaya kii dilayna saas ugu dhegan yahay fa yaquulu waxau dhahayaa kii la dilay ey rab ilaahayow sal haadaa kan aan ku dheganahay weydii fiima bal wixii qatalani uu igu dilay wuxuu igu dilay bal weydii uma qaala wuxuu leeyahay uma qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas wallah laqad nazalad way soo degtay aayadda inuusan toobad lahayn sheegaysa wamaa nasakhaha shay-un wax nasakhayna ma jiraan ba yidhi toobad male ba yidhi haddii toobad laga aqbalay miyay isku dheganaan lahaayeen bu kuleeyay qiyaamada wax toobaa meesha ma taal wa qaala saciid ibnu jubayr baa yidhi qultu libni cabbaas baan ku yidhi hal liman qatala qof dilay ma u ahaatay mu'minan muumin mutacamidan xaal u kaseeyo toobatun tooba ma leeyi qaala wuxuu yidhi laa ma laha waa usoo koob fa qara'tu caleyhi ibnu cabbaas waan ku akriyey buu yidhi waa xerowgiisii aayat alfurqaan aayadda suuratu tabaarak furqaan ku jira oo maxay ta ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan manaa aayaddu waxay ilaadu istisna ka soo ahayd dadkii wax dilay baa lasoo sheegay kuwo dembiyaal badan sameeyaa lasoo sheegay waxaasoo dhan markii lasoo sheegaa waxaa la yidhi ilaa man taaba wa aamana qofkii toobad keenay macnaha waa laga soo reebo qaala wuxuu yidhi haadihi aayadda aa sheegaysa aayaddaani makiyatun waa aayad maki ah aayadda makay kusoo degtay bay nasakhadhaa aayadda waxaa nasakhday aayatun madaniyatun aayad madaniye ah makaya madiina qur-aanka waxaa qur-aanka dee madiine kusoo degaa dembeeyey aayaddaa sheegayso soo deliishatay waa maka aayad madiine ka kusoo degtay baa nasakday waa mansuuq wey oo maxay tahay midda madiine kusoo degtay waa mid ciqaabka badan sheegto waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajizaa-u janab taasaa ugu dambaysay bay wax ka dambeeya male waa ku waarayaa buu leeyahy naartu ku waarayaa ninkaas ibnu cabbaas saas ku teg toobad ma leh naarta ku waaraya weligiiba toobadkeeno hadhaw waa toobadkeeno wixii la doona ha laga ogo culimmada waxay leeyihiin inta kale salaf iyo khalaf dembi weyn buu galay laakiin toobaddu waa u furanta in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalik shirki wixii ka sooray ilaahay waa dhaafaaye ninkau doono u dhaafaaye lima yashaawadaas ku jiraa dhe midda kale waxay dhaheen nin waxaa jiray sagaal iyo sagaashan nin dilay oo laga toobad aqbalay midda kale gaalka hadda wax kasta samaynaya markuu soo islaamo islaamnimada waa u furanta waa laga toobad aqbal waay markaas muslimka muxamadiga ah ayaa uga owleysan in laga toobad aqbalo gaalka iyo kii israa'iiliga ah ee sagaal iyo sagaashanka dilay aayaadkan iyo axaadiistan iyo waxaan la soo deliishadayna waa qofka xallishaday kaasi toobad ma leh yidhi waa ii bannaanta saa ku dhintay ama waa takliid iyo adkayn rawahu rawaahuma annasaa-iyu washaykhani fi tafsiir can cabdillaahi radi allahu canhu can nabi sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu man qatala nafsa naf qofkii dila mucaahadan oo mucaahado lala ballamay lam yarix kaasi ma uriyo raa'ixata aljannati jannada urkeeda wa ina riixaha jannada urteedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati arbaciina caaman afartan sano meel loo socdo rawaahu lbukhaariyu watirmidiyu afartan sano meel loo socdaa urka laga helaa afartankaa sano xataa meel jidha loo soo jirsiin maayo isaga usoo dhowaan maayo wey mucaahad waxaa la yidhaahdaa qofka ma garanaysaa muslimiintu dadkay la ballameen oo gaalada dhex degan oo ammaanka siiyeen ama ma garanaysaa kitaabiga ah oo aan iyaguna dhibaato wadin oo aan dagaal kula jirin muslimiintu qofkaan lama dili karo gaalada muslimiintu ammaanka siiyeen oo na dhex jooga lama taaban karo mar haddii aysan iyagu dhibaato ku hayn islaamka can jaabirin baa laga wariyey radi allahu canhu ana dufayla bna camr addawsiy nin la yidhahdo dufayl binu camr oo reer dawsa waa abi hureyre qabiilkiisa reer dawsa ata nabiya nabigu u tegey sala allahu alay wasalam ninkaas faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah hallaka ma kuu ahaato ma danaynaysaa fii xisnin xasiinin xisni la ilaaliyey dayd iyo magangelye la ilaaliyey iyo wa manacatin mancoonaan macnaha aan cadow oo dhan kaa ilaalino meel aan ku geyno dayd waxay ka dhigan tahay aan wax soo geli kara jirin aa ku badbaadid halkaa diinta ma ka fidanaysa xagga iyaga ma usoo hijroonaysaa faaba nabiyu nebigu waa diiday sala alla alay slam muxuu u diiday liladii kii dart dartiis dakara allahu ilaahay u keydiye lilansaari ilaa meesha waxaa socotay qadar ah in nebigu aadaya calayhi salatu salaam madiine oo ansaar xaggooda loo hijroonayo iyagu fadiilada heli doonaan falamaa haajara nabiyu sal ly sl nebigu hadduu hijrooday ila almadiinati u hijrooday haajara ileyhi nebiga xaggiisa waxaa soo aaday usoo hijrooday addufayl ninkii waagii yidhi meel baan ku hayaa qabiilka iyaga u imow oo dufayl la dhihi jiray reer dows kii baa u yimid wa rajulu ninna waa usoo hijrooday oo min qoomihi qoomkiisa nin kalaa soo raacay dufayl reer dows fa marida rajulu ninkii baa ku xanuunsaday waddada intii lasoo marayey ayuu xanuunsada fa jazica ninkii waa argagaxay xanuunkiibuu ku sabri waayey faqadaca wuxuu jaray baraajimahu xubnihiisa bimashaaqisa bahashaas golxabtaa macnaha waxa weeyaan meelaha xubnaha faraha iyo waa bahashaas mashaaqisa la yidhaahdo macnaha midida weyn ah bahashaasow isku googooy xanuunkii meeshii xanuunayso inta sabri waayo meeshii dhan boogooy birtaa weyn oo jafadaaba la dha waa leeb weyn oo caarab leh oo isku googooy fa shaqabad waxaa burqatay yadaaw labadiisa gacnood baa burqaday dhiig xataa maata ilaahu ka dhintay dhiig joojinna ma leh waa dhintay fa ra'aahu waxaa arkay addufayl ninkii dufayl baa ku arkay fii manaami manaam inta seexday bi hay-atin isagoo ku sugan hay-adaasoo xasanatin wanaagsan ninkii oo qurux miiran oo ku riyood muqadiyahi yadayhi xaalu labadiisa gacnood laakiin daboolay ninka intiisa kale waa muuqataa waa qurux badan yahay labada gacnood baa qarsoon oo maraw saa uhuwey fa qaala la wuxuu ku yidhi maa sanacag muxuu kugu sameeyey bika adiga rabbuka rabbiga ilaahay muxuu kugu sameeyey haddaad dhimatay qaala wuxuu yidhi ninkii kafara lii ilaahay waa ii dhaaf bihijratii buu igu dhaafi hijroodka aan u hijrooday ilaa nebiyihi nebigiisa sala allahu alayh wasalam waa camal weyn hijradaasaa la iigu dambi dhaaf fa qaala wuxuu yidhi dufayl maa lii maxaa lahaantayda anaakaan kuugu jeedaa muqadiyan xaalaa tahay yadayka labadaada gacnood mid qariyey qaala wuxuu yidhi qiila lii waxaa la ii yidhi haddaan aakhiro tegey lan nuslixa kuu hagaajin mayno minka adiga maa afsadta waxaad adigu iska fasahaadisay adaa isdilay oo gacnaha isjaray waxaad iska fasahaadisay annagu kuu hagaajin mayno adaa iyagoo kuu fiican iska jarjaray gacnahaad dufayl wuxuu yidhi faqasaha dufaylu dufayl baa qisooday cala nabiy buu u sheegay manaamkan sal alla alay slam saasaan ku riyooday ba yidhi nabi allow faqaala nabi wuxuu yidhi allaahuma allahayow weliyadayhi labadiisa gacnoodna fakfir ilaahu u dhaaf ilaahu labadiisa gacnoodna u dhaaf oo u hagaaji rawahu muslim fi liimaan nasal allaha sidra watawfiiqa amin wallahu aclam waxa weeye ninkaan isaga dee nabiga u duceeyey marka ducadii waa la aqbal culimada jumhuurtu daliil bay u wataan waxay leeyihin ninkii gacnaha istiray toobad boo yeesho waka la dhihi maayo waxaan waa ru'yo manaamiye ah lama cuskado riyada leanna waxa weeyaan inagu ru'yada maaha waxaan cuskanayne waa qiridda nabigu qiray calayhi salaatu wasalaam taa baa la cuskanaya ee manaamka keligiis macnaa xugun lagama qaato faslun fi lqisaas qisaastiiba fasaluy qisaastu waxa weeyaan waa lg waa lagaaga hadlayaa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi walakum fi lqisaasi qisaasta dhexdeeda waxaa idinku ahaatay xayaatu nolol yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibkaayo dadkaasaa fahmi kara caqliga le qisaas lacallakum waxaa mudantiin tattaquuna allah ina ka yaabta waqaala tacaala ilahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum dushiina waxaa lagu faral yeela alqisaas fi lqatlaa kuwa la laayey alxuru yuqtalu waa la dilayaa bilxuri mid kaloo xoraa loo dilaya waalcabdu addoon bilcabdi baa loo dilayaa waalunhaa tii dhadigeedna bilunhaa baa loo dilaya bilcagsina waa jidhaayo haddii macnaha ragga iyo dumarku nin nin waa loo dilaya gabarna gabar waa loo dilaya nin iyo gabarna waa la isku qisaasi karaa a sunnadaa taasna sheegtay aayaddu laakiin nooc kasta iyo noocii la midka ahaa bay sheegtay marka nolol baa idinku sugan marka qofku wax dila ogaado hadduu wax dila in la dilayo dee isaga baa dilka iska daynaya hadduu isagii dilka iska daayo isna waa noolaan kow rabay inuu dilana waa noolaanaya badbaadaa dhacaysa meesha can anasin radia allahu canhu ana yahuudiya nin yahuudiya radda wuxuu bashaaqay oo burburiyey ra'sa jaariyatin gabar madaxeed gabar boo madaxa ku dhuftay bayna xajarayni laba dhagax dhexdood dhagaxna waa u barkiye dhagaxna dushoo kaga dhuftay ilaa waa yahuud xaasid weeyaan laba dhagax buu isku dhi madax udhexaysay faqiila lahaa gabadhii baa waxaa loo yidhi tabcaana man facala haadaa waxaan yaa kugu sameeyey bika adiga inay dilan tahay waa la arkay yaa waxaan kugu sameeyey ma hadli kadha marka dadku iyagaa iska hadalaya waxay dhaheen afulaanun hadba qof baa la magacaabay hebel mayaa kugu sameeyey afulaanun hebel kale mayaa kugu sameeyey hadal iyadoo ma hadli kadho mid kasta markay dhahdo hebel la magacaabo madaxaysee laa oo kale saasay leedahay maya xataa sumiyal yahuudiy ilaa yahuudiga laga laga magacaabay hebel yahuudigii baa la sheegay fa umaad bira'sa madaxeeda bay ishaadha markaas macnaha nacam a kaas weeye fa jia bilyahuudiy yahuudigii baa lala yimi waa la soo qabtay waa la weydiiyey factarafa waa qirtay waa aniga wayre iqraarkaasaa la qaatae iyada madax ruuxeeda keliya laguma dileen wuu qirtay fa amara wuu amray nebigu bihi faamara bihi nabiyu nabiga amray sal ly slam in la bashaaqo isagana farudda ra'su madaxiisa isna lagu bashaaqay bixajarayni laba dhagax sidoo u diloo kale dhagax baa loo barkiya midna madaxa looga dhufto sidoo gabadha u galoo kalea loo galo sidaasaa dhacday ilaa wuxuu qofku facaaqibu bimili maa cuqibtum bi weeyaan wuxuu wax ku ciqaabaa lagu ciqaabay wuxuu wax ku dilaa qofku lagu dilaa marka waa nin iyo islaan la isku qisaasay soo ma jeedid gabar iyo nin weeyaan marka jaariyaddaas gabar ansaariyada ahayd xoogaa dahabunta ku arkay bo wuxuu is b dahabkiinu ka furta dabca meel godonta saa ugu tuuro madaxiina laba dhagax u barkiyey rawahu lhamsa wa canhu waxaa laga wariyey raawiga hore an nabnata nadar nadar gabadhiisii ladabat jaariyatan gabar bay dharbaxda fakasarad waxay jebisay saniyatahaa foosheed foolkii baa ka dhacay dharbaxadii faatow nabiya nebiga u yimaadeen sala allahu calayhi wasalama fa amara nebigu wuxuu amray bilqisaasi ayuu amray gabadha kalena foolkaa laga tuuraa layidhi annafsu binafs waalcaynu bilcayn waalanfu bilanf waaludunu biludun wasin bisin waa xubinba xubinkiisa kale weeyaan rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuud foolku waa ilkaha kuwa hore weeyaan wa canhu waxaa laga wariyey isla raawigaa hore anna ukhta rubayic rubayic walaasheed um xaarisa ta ahayd jaraxad insaanan iyana qof bay dhawa dhaawacdo fakhtasamuu ila nabiy nabiga usoo doo tageen sala allau alay slam labadii qolo kuwii nabarku gaaray iyo kuwii gaarsiiyey faqaala wuxuu yidhi nabigu alqisaas alqisaas war qisaasa laazima qisaasa laazima ama alqisaasu alqisaasu almashruucu alqisaasu almashruucu alqisaas waxa la jideeyey waa qisaas faqaalat umu rabiic baa waxay tidhi yaa rasuula allah ayuqtasu ma la qisaasanaya min fulaanata heblaayo miyaa wax laga qisaasanaya ma laga goosanaya wallah laa yuqtasu minha inaan laga qisaasanayn macnaha nebiga xukunkiisa qisaasa ma nebiga xukunkiisa ma diidana ee waxay rajaynaysaa inaan laga qisaasanayno insha allahu qolada qisaasta ku leh waa cafin doonaan dadkana waxaa ku jira dad hadday dhaartaan ilaahay dhaartooda aqbalo waxay ku dhaarteen loo yeelo qaala wuxuu yidhi raawigu famaa zaalad kama zuulin xataa qabilo ilaa qoladii kale ka aqbaleen addiyata diyadii qoladii kale diyadii ba iska aqbashayba war magtina sii waxba waxba gaarsiin mayne faqaala nabiy baa yidhi sala allahu alayh wasalam inna min cibaadi illaahi ilaahay addoommadiisa waxaa ka mida man baa ka mid a low aqsama cala allahi ilaahay hadduu ku dul dhaarto laa barahu ilahay u baarinimo sameeyo ka yeelo dad ilahay hadday ku dul dhaartaan ilahay ka yeelaa jira rawahu sheekha wy can shadaad ibni awsin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sintaani laba laba shay xafidtuhumaa waxaan ka xafiday can rasuulillaahi baan ka xafiday sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi in allaha ilaahay kataba waa faral yeelay ama waa qadaray alixsaan ixsaan buu ku dulqadaro ku faral yeelay calaa kulli shay shay kasta in loo samafalo fa idaa qataltum markaa wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata hay-atu dilidda qaabka aad wax u dilaysaan wanaajiya markaa wax qisaasanaysaan si nadiifa wax u qisaas oo waa maxay in loo turo qofka loo qisaasay hadduu dalab soo jeedsado in dalabka laga yeelo meel heblaan qof baan la hadlayaa iyo waxbaan samaynayaa iyo wa waxyaalahaas in macnaha laga yeelo tawxiidka in loo bandhigo qofkii oo macnaha dee islaamnimo qof ku dhimanaya weye waa qof la qisaasanaya qof gardarre lagu dilayo tawxiidka ku dhawaaq laleeyahay ma waa qofka t markay qisaasta ay tahay warba tawxiidka qabsaa laleeyahy ilaa markaa waxa weeyaan waa dil xaqa laga oofinaya mogta waidaa dabaxtum markaa wax gowracaysaan fa axsinuu wanaajiya adabxa gowraca waxaa biraynaysaan biraynta wanaajiya walyuxid axadukum midkiin ha soofeeyo shafratahu jafadiis waa midida wax lagu gowraco weeya mididiisa iyo ha soofeey fal yurix ha u raaxeeyo dabiixatahu madbuuxatahu tiisa la gowracayo rawahu lhamsa nasalu allaha arushda walhidaaya buu yidhi hanuun iyo hidaaya ilahay weydiisana wallahu aclam neefka waa loo turaya waa loo raaxaynaya albaabu thaani fi diya baabka labaad wuxuu ka hadlayaa diyo diyada waxaa la yidhahdaa naftii dhibatay bedelkeeda waxa la qaato amaban xubin la gooyey bedelkiisa waxa la qaato qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman cufiya lahu qofkii loo cafiyo min akhiihi min dami akhiih walaalkii dhiiggiisa shay un shay qofkii loo cafiyo ilaa walaalkiibu dilay walaalkaas walaalnimada waxa ilaahay u sheegayaa baa lagu leeyahy waxa weeyaan inuu cafisku fiican yahy walaalkiiba waxgaarsi war isagaaba dhibaata ku dhacdo walaalkii dhimaye qofkii walaalka xagga wax looga cafiyo fatibaacun baa ahaaday bilmacruuf si wanaagsan ya inuu u dabagalo kii uu wax ku lahaa magta inuu si fiican u sugto tartiiba wa adaa-un baa gudasho ilayhi kii cafiye u guto kan la cafiyeyna biixsaanin si wanaagsan kan la cafiyeyna si nadiifa ha u guto ha u bixiyo magta kan magta la siinayana isna si wanaagsan ha u sugo daalika kaasi takfiifun fududayn wey oo min rabbikum rabbiga xaggii ka ahaaday oo raxmatu naxariis faman ictadaa qofkii xadgudba bacda daalika intaas ka bacdi qofkii xadgudba oo muxuu sameeyey xadgudub buu sameeyey qofkii la cafiyey buu dilay isagoo awal u cafiyeyba mar dambe aana iyo balaayo sameeyey xadgudubka macnaha la sameeyo intaan la heshiiyo misna hadha aysan wixii harayn sida dadka soomaalida qaar sameeyaan ayuu sameeyey falahu kaa cadaabun aliiman buu leeyahy cadaab xanuun badan ayuu leeyahy hawshu waa dhamaatay ha maalin bay ahayd maalintii isagaa cafiyey kii oo macnaha qisaasa ku muto hadhow inuu reerihii qof kale ka dilo ama isagii dilo lama ogola kii kow cafiyey xataa ma dili karo hadhow mar haddii cafigu dhacay wa qaala tacala ilahi wuxu yihi waman qatala mu'mina qofkii dila khada'an gef kama ayuu qofu dilay mu'mina fa taxriiru raqabatin baa dushiisa addoon inuu xoreeyo mu'minat lama yaqaan hadda qof kasta oo wax dilay waxaa laga rabaa addoon inuu xoreeyo haddii kale maya iyo wadiyatun musallamatun ilaa ahli diyo loo dhiibay ehelkiis addoon hadduu waayo laba bilood buu soomaya isku xigta wahal fi lcamdi wa shibhi kafaara dilkaan aayaddu la baashidhay waa khadi iyo camdiga iyo shubhulcamdiga kafaara ma lagu leeyay soon ama addoon ama soonkii ah aldaahiru nacam bilawlaa sida daahirkaa waa lagu leeyaha wey waa awla waa min baab awlaa weeyaan macnaha can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu man qatala mu'minan mu'min qofkii dila mutacamidan xaal u kasay dufica waa la dhiibayaa kan wax dilay ilaa awliyaai lmaqtuuli kii la dilay awliyadiis baa loo dhiibaya a qabiilka guud maahe kii wax dilay awliyadiis kii la dilay awliyadiis baa loo dhiibaya fain shaau hadday doonaan qataluu waa dilaya wain shaau hadday doonaan akaduu diyata diyada qaadanaya xeerna maaha hadhow annaga waagi nin idin cafinayma haddii qoladii qolada kale waaga dambe sidoo kale ka dhacdo so saas inama dhaxayn meesha ma taal meesha ninkii doonana ninkiisa waa cafinaya oo mag buu qaadanaya kii doonana waa qisaasanaya weligoodba hadday doonto hal dhan qisaas ha ka socoto hal dhanna magtoo laqaato ha ka socoto a wax xeer iyo shaqo kule maaha wain shaau hadday doonaan akaduu diyata bay qaadanaya wahiya magtu kas wax loo dilay halaaثuuna xiqatan soddon qaalmood oo awr mutay weeyaan wa halaaثuuna jadacatan soddon qaalmood oo jadacooyin ilkajabisyaa wey wa arbacuuna khaliifatan afartan riman weeyaan da-day doonaan ha jireen afartan geel oo riman boqol soo ma wamaa saalaxuu calayhi waxay ku sulxtamaanna fa huwa lahum iyagoo u ahaado wixii ay ku heshiiya hadday geelaba intay iska daayaan kala qiimaystaan ama wax kale ka dhigtaan ama qaab kale u heshiiyaan ya iyagay jidha waa loo ogolya wadalika marka dhaqanad badan haddii aysan halkaan soo gelin wamaa saalixu calayh wixii dee sharcigu aysan diidanayn waa laga yaba in halkaan soo gasho wadalika arrinkaas boqolka looga dhigay nooca geela waa litashdiid alcaqli diyada caqli waxa la yahada magta diyadaa la adkaynaya rawahu tirmidiy wa abu daawuud can cabdillahi radi allahu canhu can nabi sala allau alay slam qaala wuxuu yihi nebigu fii diyati lkhada'i gefka diyadiis cishruuna xiqatan ba labaatan qaalmood awr mutay wa cishruuna jadacatan labaatan ilka jabis wa cishruuna binta makhaad labaatan ilmahooya urey ah wa cishruuna binta laboon labaatan ilmahooya caanooleh wa cishruuna bani makhaadi labaatan rati oo ilmahooya ure ah dukuuran oo lab ba yidhi bani baa lagu yidhi marka horaba awr weeyaan boqolkaa la baxsho waa shan meelood oo beer labaatana laba asxaabu sunan waa mukhamasa haddii mar macnaha ay tahay khada wa fii cawni اlmacbuud wa calayhi abu xaniifa wadahaba leyth wa malik wa shaafici a'imadan kale waxay qabaan cishruuna binta makhaad cishruuna binta labuun cishruuna ibni labuun meeshaas labaatan rarti oo ilmahooya urey ah inay tahay labaatan rarti oo ilmahooya caanooley ah can ibni cabbaasi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anna rajula nin oo min bani cadiyin reer bani cadiyah qutila waa la dilay dilkuwaas waxbaa la layn jiray fajacala nabiyu sal lla alay slam nabigu wuxuu ka yeelay diyato magtiisi itnay cashara alfan laba iyo toban kun ee ay min addaraahim lacagta dirhamka ah laba iyo toban kun oo dirham rawahu asxaabu sunan geela qiimaha maraya maalintaas boqolka geelah baa qiimaha maalintaa maraya can camr bni shucaybin can abihi can jaddih radi allahu canhu qaala waxuu yidhi kaanat qiimatu diyati magta qiimaheedu waxay ahayd calaa caadi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam xilligii nebiga hamaaniyata mi-ati diinaar sideed boqol oo diinaar waa dirhamkii ma haybatani waa diinaar waa lacag adag oo qaaliya sideed boqol oo diinaar geelaa qiimaha maray oo amase hamaaniyata alaafa dirham sideed kun oo dirham qiimaha kala duduwan wadiyatu ahlilkitaab qoladan yahuud iyo nasaarada diyadooduna yowmaidin can nisfi bay ahayd yidhi kala bar oo min diyat lmuslimiin muslimiinta diyadeeda kala bar un way fa kaana dalika kaasi wuxuu ahaa kadalika sidaas arrintu ahaan jirtay xataa istuklifa cumar ilaa sayid cumar laga doortay laga khaliif yeelay faqaama sayid cumar baa kacay khadiiban xaaliya mid khudbaynay faqaala wuxuu yidhi alaa oy baraaruga ina libala geeli qad qalad waa qaaliyowde marka qiimahaan kordhinaynaa wey ilaa qiimuhu geela unbuu la socdaa lacagtu iskama go-na fa faradahaa calaa ahli dahabi dahabka kuwa haysta waxuu ku dul faral yeela ku qadaray alfa dinaarin kun dinaar awal sideed boqol ba wa calaa ahli lwariqi lacagta fidadaana itnay cashara alfan laba iyo toban kun laba iyo tobankanku waxayba waafaqday laba iyo tobankii xadiidka hore oo nebigu awalba alayh salatu wasalaam uu sheegay wa calaa ahlilbaqari lo-da kuwa ehelka u ana mi-atay baqarat laba boqoloo sac bixiya buy laba boqoloo sac waxay u dhigmaan boqol geela waagaas wa calaa ahli shaahi kuwa ariga magta ku bixinay yaa alfay shaahin laba kun oo ariya laba kun oo ariya wa calaa ahlilxulal badeecada kale kuwa haysa dharka iyo miatay xullatin laba boqol oo isku joog dhar laba boqol oo isku joog dhar qaaliya say cumar weeyaan wa taraka waa iskaga tegey diyata ahli zimati ahlu zimada diyadooda lam yarfacahaa weeye tarakadu kor uma qaadin waxba kuma darin wey rawahu abu daawuud wanasa-iyu marfuucan xaali xadiidku isagoo marfuuca fi lbaqari washaa ariga iyo looda xadiidku marfuuc buu ahaa oo waxa weeyaan sayd cumarba kuma joogteen nebigaa la gaarsiiyeba laakiin maxaan marfuuc ahayn looda iyo arigaa lagu yidhaya xullada lalxulla iska dhe xullada iyadu marfuuc maahay waay markuu saa ku warinaye marka qaabkaasa arrintu soo madhay boqol geela ama qiimaheedu wacanhu an nabiy sala alla alay waslama qaala wuxuu yidhi nabigu caqlu shibhi lcamdi shibhulcamdiga ilaa dilku waa kas iyo kas u eke iyo kama kas u ekaha midka ah magtiisu muqalladatun weeyaan misla caqli lcamdi kaska oo kale la midta qisaas baysan lahayn mooyaane diyada kaskaabay la midta walaa yuqtalu lamana dilo waabatan saaxibuhu shibhulcamdi qofku waxu dila lama qisaaso wa bihi saasoona qadaa cumaru sayd cumar xukumay radia allahu canhu ilahi raallah ka noqday inaan la dilay culamada waa isku waafaqeen diyat lcamdi inay tahayna jumhuurtaa qaba wa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi fii shibhi lcamdi shibhulcamdiga waxaa ahaaday hamsun wa cishruuna xiqa ilaa hadda waxaa la yidhi waa muqallado soddon soddonkiibay noqon lahay soo ma tan waxaa riwaayadan waxay leedahay shan iyo labaatan xeqo وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبن وخمس وعشرون بنات مخاض شن انت عمل انت عصب شن الاتر سيدا علماء قار كمد قال ابو حنيفه احمد وكمد امام احمد وقال عليه رضي الله عنه وعيد في شبه العمد وحا شبه العمد ثلاث وثلاثون حقه وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها تنضم به وغفر يصدق هاي خليفة أيتامي أورله بمعنى الرمن تسأل بحنا يبين رواه أبو داود كان هو رواية كلا صدعي صدن صدعي صدن صدن يعفر وقل كو هلا شري لاتن تيك هلا صدن صدن يعفرت وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد النبي ألا هي بنارغين دية الخضاي قفك الدياديس شبه العمد شبه العمد الدياديس بدل كذب ما كان بصوت كذا الوحي أهل الدياديس وبدل كذب أما وهو ما كان بصوت كذا يوال عصا أولي وحي لم يدويانه مئة من الإبل وبقل قيله بقل قيله minhaa arbacuuna sooqada iyo ishbil camdiga ma jeedin afartan baa ku jira fii buduuniha awlaaduha caloosha awlaadda ku wadata geel rimo weeyaan afartan kalaa uurka ugu jira wey geel rimo wey rawaahu abu daawuud wa nasaa-i waxaaba hadda dadkaan iyo soomaalida iyo geelaan iyo da-daan iyo waa garanaysaa rimanaanshahan iyo waxaan u malaynayaa inay sanadda isticmaalin geela un ka tirsi ahaan un boqol in la keeno un aan ceeb lahayn bay ku dhaqmaan saan filaya shibilcamdigu marka waxa weeye qofku qofku waxbuu ku dhuftay sida caadadaa wuxuu ku dhuftay wax wax dili jiray maaha umana kasin inuu dilo uma kasin camdiga laakiin wax wax dilo ku dhufto waana u kas way marka diyada waa mucajala middaa kas iyada muddo ma leh qofka dilka geysto kas wax u dilaana lagu leeyahy qabiilkaba laguma leh ninka wax u dila khada ama shibilcamdina qabiiladaa bixinaysa waana mudday leedahay ilaa saddex sana waa in lagu bixiyo waan an nabi sal la alay slam qaala na wuxu yihi man tadababa qofkii iska taktar yeela walxa laa yuclamu aan lagu ogeyn minhu xaggiisa dibun takhtarnimana aan lagu aqoon fa huwa daaminun kii mag dhabaya wey wax allaale wuxuu geystay waa laga qaadaya rawaha abu daawuud wanasai walxaq wasaxaax takhtarna laguma aqoon takhtarnimo iska sheegto macnaa iddacaa cilmo dibi takhtar baan ahay buu yidhi daawooyinka iyo waxaasaan aqaan noocu doonaba wax ku daaweynayo ama dhir ama wax kale lagumana aqoon markaasoo qof jiran daawey qofkii waa dhintay horta waa khada qabiiladiisaa diyadaa lagu leeyay mag baa laga rabaa a waada hore dee takhaatiirta iyo waxaan daawooyinka tajribaa lagu keenaayo waxa weeyaan qofka daawada loo qoray daktarku waa iskaga xisaabsan yahay oo isbedelka ay ku samaysay a iyo hadba ilaa qofkaasi laga samrayo ama laga ka daawoobayo laakiin hadda dee ugal maalintaa ugashaa iskugu kin damaysa daawadii inay dhib keentay inay dheef keentay inuu garanaysaa waxay bedeshay bes isnadan iguma jidho kana waxa weeyaan hade waa miskiin xanuunsan wacan an nabi sala alla alay sl illa waxaan daawadaa lagu leey waxaan daawo u taha waxa lagu ogaado qof lagu daaweeyo la ogaaday inay daawo u noqotay oo mutaabaca lagu samey lala socdo xaaladiisa oo qofka takhtarka ay iskaga dadaalayo inu ilaa ilaa qofkaani sheegaan natiijo keeno lagu ogaado hadba wax lagu dayo hadba wax lagu dayo hadba wax lagu daaweeyo caqlul mar'ati islaanta diyadeedu mithlu caqli rajuli ninka diyadiisa oo kale wey xataa yabluqa hulua xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro waajibku faaciladaa uga dhigtay athulutha saddex meelood meel oo min diyati diyada diyadiis ah ninka diyadiisa saddex meelood meel wixii ka yar ninka iyo islaamtu waa ku siman yihiin macnaha waa xadiidkan sida uu tilmaamayo rawahu nasaa-iye wadaar qudniye wasaxaahu ibnu khusama waxa weeye saddex iyo soddon wixii ka yar haddii la gaarsiiyo gabadha iyo haddii ninka la gaarsiiyo waa isku mid ilig baa laga tuuray isku inka xukun yaa waxa weeyaan far baa laga gooyey isku in ka xukun lafcadaad baa gaaray isku in ka xukun waka culimadana qaar baa saa qaba haddou mar gaaro saddex iyo soddon hulus iyo wixii ka sii badan gabadha waxaa laga xukumayaa ninka wixii laga xukumi lahaa barkiis ilaa makta ninka barki weye gabadhu waa arag ilaa maktu saddex iyo soddon soo kama badno gabadha magteedu saddex iyo soddon bay ka badantaha marka ninkii waxa weeyaan ninka haddii la dilo diyadii laga xukumi lahaa barkeed baa laga xukumaya konton a way qaabkaasoo kale weya laakiin waxay leeyihiin culimada kale oo imaamu shaafici ku jiro wax yar iyo wax badanba gabadhu waa ninka barkiisa wax yar iyo wax badan ba xadiidkan bayhaaqi bay deliishanayaan oo ah welilbayhaqiyi diyatu lmarati islaanta diyadeedu nisfu diyati rajuli ninka diyadiisa barkiis weeyaan wax yar iyo wax badanba ilig haddii laga tuuro haddii ninka shan laga xukumi lahaa gabadha laba halaad iyo bar ha kaasi saasaa taqaana adugu wacan can nabi sal la alay slam qala wuxu uhi nabigu diyatu caqlilkaafiri gaalka diyadiis macnaha diya iyo caqli waa isku mid un waa magya mago diya oo hiya iyadaba caqlulkaafiri ah gaalka magtiisaay gaalka magtiisu nisfu diyati caqlilmu'mini mu'minka diyadiisa barkeed weeyaan gaalku ninka mu'minkaa barki wey rawahu asxaabu sunan wa axmed wacan can nabi sal can ibni cabaasin radi allahu canhu can nabi sal lla alay slam qala wuxuu yihi nabigu idaa asaaba almukaatabu addoonka la kitaabeeyey hadduu asiiba xaddan xad addoon baa xad ku dhacay oo warisa miiraasan ama dhaxal hadduu dhaxlayo yarisu waa dhaxlayaa calaa qadri maa cataqa minhu wixii ka xoroobay qadarkeed hadba intuu xor ka yahay buu wax ku qaadanayaa wey bukaato ayaa xad asiibay qof baa masalan qaraabadiisa baa la dilay amaba qof qaraabadiisoo dhaxlaya qof kaloo dhaxla lama hayo diyadaas iyo dhaxalka labadaba wuxuu ka qaadanayaa hadba intuu int hadba intuu macnaha xorta ka yahay oo kitaabada ka guto kala bar lacagtii lagu kitaabeeyey hadduu gutay dhaxalka kala bar boo qaadan xoolahan kalena kala bar boo qaadanaya saddex meelood meel hadday ta hadba inta xorta ka ah buu wax ku qaybsanaya macnaha wa fii riwaaya qadaa rasul llahi sal sl nabi ilaahi waa xukumay i fii diyati lmukaatabi kan la kitaabiyey diyadiisa kaasoo yuqtalu la dilayo isagii baa la dila marka laftiisa yuudaa in la diya bixiyo in la diya siiyo yuudaa in la diya siiyo maa addaa wuxuu ka gutay min kitaabati kitaabadiisa kitaabadii intuu bixiyey diyat alxori in loogu qiimeeyo nin xora magtiis kala barkiis baa maalan dmka kitaabadii barkeed buu bixiyey isaga barkiis baa xora barkiisaa xortaa nin xora magtiis barkeed weeyaan wamaa baqiya wixii harayna diyat almamluuka addoon diyadiis ilaa xoolihii lagu kitaabeeyey son weli bixino waa addoone addoon diyadiis ha hadba intii ka xora baa magtiisana lagu qaadanaya macnaha rawa asxaabu suna wacanhu can nabi sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi man qutila qofkii la dilo fii cimmiya indhala-aan ya qarsoodi shirqool qof baa indhala-aan lagu dilay indhala-aan waa maxay cid hebel waa la dilay yaa dilay lama yaqaan maxay tahayna sidaas ka dheci ka dhaca masalan fii ramyi weeyaan istuurtuur yakuunu ahaaday baynahum dadka dhexdooda bixijaaratin dhagax isku tuurtuureen ow bisiyaadi jeedar ow darbin isku dhufdhufusho bicasab ul laysla dhacayey meesha rag baa ul isla dhacay ama dhagaxyaa laysku tuurtuura ama jeedalaa laysla dhacay qof baa dhintay war yaa dilay war ma dhaqaa qof dilay qof meydaa la arka fa huwa dilkaas horta khada'un weeyaan waa gef wa caqluhu magtiisun caqlulkhaday gef magti weeyaan ninkaa marka qaabkaasaa loola dhaqmaya waman qutila camdan kas qofkii loo dilo fa huwa qawadun waa qisaas isagu waman xaala duunahu qofkii teedaha oo yidhaahda la qisaasan mayo kii qisaasa lagu lahaa usoo gurmado oo fakiyo oo hor istaago oo diido oo kii qisaasta u lahaa ka hor istaaga sida dadka dhaqankiisu yahay fa calayhi lacnatullaahi ba ah waqadabuhu caradiisa ah laa yuqbalu minhu laga aqbali mayo sarfun faral walaa cadlun sunne wax laga aqbalaya ma leh qof xaqlahay oo la dulmiyey buu kii dulmiyo wax ka dilay ka hor istaag wax laga aqbalaya ma leh waa ka can cimraan bni xuseyni radi allahu canhu ana ghulaaman wiil xora waa ghulaam laakiin addoona moodu xor wey wiil liunaasin dad u ahaaday fuqara'a faqra'a wiil dad xore leeyihiin ayaa qadaca wuxuu gooyey waxaan leeyahay dad fuqara'a wiilay leeyihiin isaguna xora baa qadaca wuxuu gooyey uduna ghulaamin wiil kale oo addoona dhegtiis kan dhegta la gooyo oo liunaasin u sugnaaday aqniya ah hodana nin feerahoodana leeyihiin baa dheg laga gooyey waxaana ka gooya nin feera fuqaraa leeyihiin faatow nabiya nabiga u tageen sal alla alay slam waa halkaasaa la yimi faqaalo waxay dhaheen qoladii fuqarada ahayd oo wiilkooda wax dilay yaa rasuula allah innaa qooman qolaan nahay fuqaraau fuqaraa maxaan bixin karnaa falam yajcal nabigu maba yeelin calayhim dushooda shay-an waxba de haddaadna waxba haysan maxaa bixisaan bal rawaahuma abu daawuud unasay saasaa dhacday marka waxaa la leeyahay dhowr arrimood baa jirayo kan wax dilay horta ma qaangaarin waa la sheegay tan kalena reerahoodu waa reero fuqaraa oo ma waxma bixin karin waka kan wax geystana mid xorow ahaa hadduu addoon ahaan lahaa dee raqabadiisaa lagu yeelan lahaa nasalu llaha asitra nasalu llaha asatra waltawfiiqa wallahu aclam